بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارta aan jecel lahay oo habadaan ku saaxiibnaay halkan waa cadaado kusoo dhawaada barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado oo maalin walba ka dhagaysataan marka laga reebo maalnimada jimcada mar kale barqa wanaagsan ayaan habadeedii ka leenahay saaxiibayaal meel walba joogtaan si kastoona maqlaysaan barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado maanta qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalk soomaaliya oo abaabul dagaal ka bilowday gobolka shabeellaha hoose barnaamijka ay idinkugu soo gudbi doonaa dhegaystayaal sidoo kale waxaad maqli doontaan dagaal ka socda duleedka magaalada beledweyne haddaba dagaalkaasi muxuu salka ku hayaa dagaalkaasi oo u dhexeeya barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan booliska gobolka bari oo soo bandhigay hub ay kusoo qabteen iyo dadkii watay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamul goboleedka puntland barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha maamul goboleedka galmudug oo la kulmay saraakiisha ciidamada ahlusunna wal-jamaaca barnaamijka ay idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan wafdi ka socda ama wafdi gaaray magaalada dhuusamareeb ee gobolkani galgaduud oo la kulmay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdigaari qoorqoor haddaba maxay yihiin wafdigaasi ujeedka u yimaadeen magaalada muxuu yahay barnaamijka ay idinkugu soo gudbi doonaa qodobadaas wixii nagu soo kordho intaan barnaamij ku jirno ayaa idiinku soo gudbi doonaa dhegaystayaal qaybaha u dambeeya waxaad maqli doontaan xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qeybaha u dambeeya barnaamijkana waxaad ku maqli doontaan heestaani
xagana xildhibaan intana xildhibaan sanadkan xildhibaan badanaa xildhibaan goboleed badanaa
xagana brofesor intana injineer sanadkan ditoradu badanaa
Kulmiya raadiyo.
xagana farmashiye intana farmashiye sanadkan sheebaar badanaa daawaan waxtareen badanaa
gabagabada barnaamijka ayaad maqli doontaan heestaasi aniga waxaan ahay maxamed aadan karaama waxaa barnaamijka idiin soo saaray cabdifataax soomane waxaana farsamaynayaa hashim cumar xasan waa mar kaliya barnaamijkii falaqeynta wararka reediyo cadaado
dhibaatiyo gaajo haraad baana hareerayaane dhulkeena hooyo loo hagar baxaaba inaha qabdiraaye waa lama huraane howlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala haray waa lama huraane howlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala haray hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma barqa wanaagsan ayaana habadiinii ka leenahay isku soo noqod wanaagsan barnaamijka falaqeynta wararka reediyo cadaado dhegaystayaal ayaan gudagalaynaa haddaan ku bilaabno in dowladda federaalk soomaaliya ayaa abaabul dagaal waxay ka wadaa gobolka shabeellaha hoose ciidamada dowladda soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay dhaqdhaaqyo ciidan ka wadeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose kuwaasi oo qaadku dhowaan laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab deegaanada ay dhaqdhaqaaqa ka socdaan ayaa waxaa ka mid ah tuulooyin hoostaga degmada awdhigle waxaana ku sugan taliyaha ciidanka dhulka cabdixamiid maxamed dirir iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdi ibraahim aadan cali najax iyo xubno kale taliyaha ciidanka dhulka cabdixamiid maxamed dirir ayaa sheegay in ciidamada uu tuulooyin dhowr ah ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab si buuxdana ula wareegeen amnigooda waxa uu sheegay in ciidamada sidoo kale u diyaarsan yihiin inay fuliyaan howlgallo ka dhagan ah al-shabaab kaasi oo ay ugu yaraan kaasi oo ay ugu saarayaan deegaano ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha hoose bilihii lasoo dhaafay ayaa waxaa istaagay quluf dagaal oo dhexmara ciidamada dowladda soomaaliya ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose tani markii isbedel lagu sameeyey taliyaasha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya taliyaha een, ciidamada een, dhulka xooga dalka soomaaliya cabdixamiid maxamed dirir oo arrintaasi ka hadlayna waxa uu yidhi
waxaa ujeedaan hadda deegaankan aan joogno dhow dhiigle waa deegaan ballaaran hadda magaaladaynu kormeer ku soo maraynay meelo badan baynu maraynay markii hore siday ahayd iyo hadda say tahay wax badan baa u dhexeeya amnigeeduna waa boqolkiiba boqol waana ku kalsoonnahay een, inay intaas ka sii badan doonto maadaama hadda guddoomiyihii iyo xildhibaankii iyo kulle ay joogaan rabaan adeeggii een, ay u baahnaayeen shacabku in la soo gaarsiiyo Ee, marka waxaan leeyahay ciidamadu mar walba waxay u hoolan yihiin inay dalka iyo dalka difaacaan inay shacabkooda dhiigga u huraan inay meel kasta oo cadowga ummadda soomaaliyeed ragaadiyey oo meelahan ku dhuumalaysanaya inay ka saaraan meel walba oo ay joogaanna ciidamada qalabkiisa waa ugu gelayaan haddii allah awood dareedmo waxaan rajaynaynaa dhowaan inay gobolladan shabeellada hoose ay noqon doonto meel ammaanah oo loo sodalxiis tago haddii allah awood dareedmo cadow dambana uusan ku dhuumaalaysan doonin haddii allah awood dareedmo marka waxaan leeyahay ciidamada een, shaqada aad haysaan inaad sii laba jibaartaan xaq bay idinku tahay inaad dalka iyo dalka difaacdaan waa waxaa u dhaarateen waa waxaa tuutaha u sidataan waa waxa aad har iyo habeen u soo jeedaan inaad dalka iyo dalka difaacdaan taariikhda idin qori doonta een, sida aad u shaqaynaysaan oo aad isugu kalsoon tihiinna inaad sii laba jibaartaan baan rajaynayaa waa ujeedaan hadda meesha aad joogtaan aad ku sugan tihiin cadow idinma soo hawaysan karo lagamana yaabo inuu soo hunguriyey waxa meelahan ku dhuumaalaysanayaana waa dad canaasiira oo inay dad meelaha ugu soo dhuntaan maaha ee aan awooday dadka ku soo aadaanaysan lahayn oo maatada ka faa'iidaysanaya iyagana insha allah dhowaan waxaan rajaynayaa in la isweydiin doono haddii allah awooda laydmo gobolkaana uu noqon doono meel loo soo dalxiis tago haddii insha allah marka waxaan aad iyo aad mar walba u bogaadinayaa dhammaan ciidamada qalabka sida oo difaaca dalka ka wada meel kastoo ay joogaan aad baan ugu een, een, ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan oo xilkasnimada leh oo ay dalka iyo dalka u difaacayaan waxaan leeyahay halka hadda aan taagannahay waa ujeedaan waa bundadii owdhiile oo ay u tahay halbowle maritaanka ummadda marka maadaama hadda ciidanku uu halkaa joogo la-aanteedna isasa ahaateen ilaah ka sokow waxaa suuro geliyey in maanta aanu halkaa taagannahay waa ciidamada qalabka sidoo tuutaha sito halkaa dalkooda iyo dalkoodana nafta u huraya marka waa insha allah waa sii laba jibaari doonaan howlaha ay wadaan meeshaana sida ahaan mayso haddii allah awoodda leedo
barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado ayaa maqal dhegaysanaysaan dhegaystayaal radio cadaado ayuu si toosa idinkaga imaanaya kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka dhulka xooga cabdixamiid maxamed dirir oo ka hadlayay dagaal een lagu wado ama dagaal een ama abaabul lagu wado dagaal ka dhacay gobolka shabeellaha hoose dhegeystayaal falaqeynta wararka radio cadaado ayaan ku guda jirnaa intaanan ka bixin wararka een dagaalada een dagaal ayaa ka socda magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wararka laga helayo magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in duleedka degmadaasi uu goordhow ka qarxay dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen deegaan lagu magacaabo biitaale oo ku yaala galbeedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaana dadka ku sugan beledweyne ay sheegayaan inay maqlayaan dhabaqa rasaasta laisku adeegsanayo ilaa iyo hadda weli ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalka oo weli ka socda deegaanka biitaale waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ciidamo gurmad ah oo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya ay goordhow ka baxeen magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wararka kasoo kusoo kordho dagaalkaasi waxaad ku maqli doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe hadduu allaha weyn inoo ogolaado
hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte barqa wanaagsanna ayaana habadeeda kaleenahay saaxiibayaal meelelba joogtaan si kastoo maqalkeena idiin soo gaarayo markaan waxaan aadaynaa gobolka bari in booliska gobolka bari ayaa soo bandhigay hub iyo dadkii watay oo ku dhex watay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamul goboleedka puntland taliyaha ciidamada booliska gobolka bari ayaa howlgal ka socday magaalada boosaaso waxaa la sheegay inay kusoo qabteen dad la sheegay inay heesteen hubka noocyadiisa kala duwan kuwaas oo ay sheegeen in la doonayo in lagu qalqalgeliyo amniga magaalada boosaaso ciidamada ayaa sidoo kale soo qabtay hub kala duwan kuwaasi oo dhowaan lasoo bandhigi doono iyo dadkii hubkaasi guryahooda ku heystay sida lagu sheegay war ka soo baxay booliska gobolka bari taliyaha qaybta booliska gobolka bari gaashaanle xuseen cali maxamed ayaa inta uu howlgalka socday bulshada mar kale ugu baaqay inay ciidamada la shaqeeyaan una fududeeyaan shaqada amni xaqiijinta ay wadaan taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu ugu baaqay ciidamada booliska ay ka sameeyeen magaalada taliyaha taliyaha ayaa sidoo kale ka hadlay howlgallada ciidamada booliska ay ka sameynayeen magaalada boosaaso kaasi oo lagu qaqabtay dad lagu shakisan yahay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab ugu dambeyn tali xuseen cali ayaa bulshada boosaaso uga mahad celiyey qaabka ay u shaqeynayaan ciidamada amniga balse ciidamada aan shaqada ku jirin oo ugu baaqay inay xarumahooda joogaan si kastaba shalay ayay ahayd markii ciidamada booliska maamulka puntland howlgal ay sameeyeen ay sheegeen inay kusoo qabteen sideed xubnood oo ay she- sideed ruux oo ay sheegeen in laga shakisan yahay inay la shaqeeyaan u- dagaalamayaasha al-shabaab barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado ayaa dhegeysaneysaan qeybii ugu horeeyeen waan ku guda jirnaa dhegeystayaal Ma joogtee haweeniyo rag maanta waayaynaan u kala qarin.
markana waxaanu usoo laabanaynaa galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor ayaa la kulmay saraakiisha ciidamada ahlu sunna wal-jamiica oo dhowaan lagu wareejiyey dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor oo uu helinayay taliyaha guutada shan iyo tobanaad qaybta kow iyo labaatanaad ayaa kulan gaar ah la qaatay saraakiisha ahlussunna wal-jameeca ee horaantii toddobaadkani sheekh shaakir uu ku wareejiyey kulankani ayaa laga hadlay kaalinta ciidamada ay ka qaataan ay ka qaadan karaan howsha sugidda amniga iyo la dagaalamka al-shabaab iyo arrimo kale saraakiisha oo ka kooban dhammaan laamaha ciidamada qalabka sida ayaa ballan qaaday inay inay u diyaarsan yihiin adeecidda madaxda galmudug iyo gudashada waajibaadka qaran ee laga sugayo madaxweyne qorqoor ayaa dhankiisa saraakiishani ku booriyey inay sii wadi inay sii wadaan kaalinta laga sugayo ee ah qayb ahaanta dowladnimada iyo miro dhalinta yoolka ah in si wadajir ah looga saaro deegaanada ay weli gacanta ugu jiraan dagaalamayaasha al-shabaab barnaamijka falaqeynta wararka radio cadaado ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal radio cadaado ayuu si toos ah idinkaga imaanayaa dhegeystayaal markaani waxaan isla soo gaarnay dhegeystayaal xilligii aad dhegeysan jirteen xubintii aad ku xisaabadneed ee kalamaan saaxiibada kalamaan ayaa idinkala dhexbaxaya
waxaan dhegaystay saakay dood dhex martay niman siyaasiyiina qola waxay leeyihiin jubbaland iyo axmed madoobe waxaa wata kenya qolada kalena waxay leeyihiin dowladda soomaaliya etoobiya wadata marka wayaabalehe aaway soomaalidii warliyow adawaablaghundirobata yaama waadinku aaway heeslinaymi dheegne war waxa is haysta soomaali keyaati iyo soomaali etoobiyan miya maya waxa is haysta soomaali weewe iyo soomaali salamno war weewe iyo salamno waxa ku jirine aaway soomaaliya war laba nin oo doodaanni wuxuu yidhi ciidamada soomaaliya xuduudka kenya ay soo xirayaan xuduudna kenya keliyahan la leednahay oo kii etoobiya yidhi kii kale wuxuu yidhi kii etoobiya ciidamaa jooga salaambaase iyo baadhame ciidamada etoobiya soo xiray buu yidhi war salaambaase iyo baadhame waa xagge waa xuduudka aan leennahu yidhi elitareeye iyo annagu gudaha wara in sheegday kilinkaawe kantudawaada maskansiyeedadu war federaalaan fadaana sababaa bilaabay weydii kilinka waxaadan ugu daalina abwaan maxamed cali kaari allah u naxariistee wuxuu yidhi sareeda hadday ku waarto hadduu siliciyo dhib gaaro samaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale war waxaa la yidhi taariikhdu waa maguurta oo maskaxdii fayow baa ka macaashta waayaha kun sagaal boqol lixdankii soomaaliya markay xorriyadda qaadanaysay waxaa jira xisbiya taagnaa xorriyad uma bislin soomaalida soddon sano gumaysigu ha sii hayo ha loo tababaro dowladnimada waa lagu takooroo soomaalida dhan colaaday u qaadda xisbiyadaas magacyo xuxunna waa loo bixiyey oo ay ka mid ahaayeen dabadhilif iyo gumaysi kalkaal iyo barootalyan iyo gaalalla joog iyo waxa laakiin waxaa la yaab noqotay soddon sano markay xor ahayd soomaalidu ayay hal mar burburtoo qoloba udub siibatay aqalkii taariikhdii ay sheegeenoo lagu korsanayay marka la joogay duntoo baaba'day marka ma waan intaasi wacyi noogu filayn iyo wixii kadib dhacay oo iminka ma waxaadna leedahay isticmaar cusubha lagu celiyo war hadday weli waddada isticmaalka ku socotaahe xalay waan riyooday aryaa adoo soo jeedaan run kaa waaye goorba riyadaadu been badana war cabdullow beenta kuma riyooday waan ku qarwaahe maamul goboleedyada waad ogeed markii laysku qabsado waatay mid waliba laba dowladood iyo saddex dowladood ka dhalanaysay hadda tii weyneed ayaa laysku haystaa xisbiyada mucaaradka ah iyo maamul goboleedyada dowladda ka soo horjeeda waxay dhaheen bisha juun haddii lagu heshiin waayo doorashada iyo qaabka ay u dhexayso waxaan magacaabaynaa guddi doorasho guddigaasna wuxuu soo xulayaa baarlamaan kadibna madaxweyney dooranayaan madaxweynahaasna asagaa sharciga hoofilada lagama celi kara ayay dhaheen marka aniga xalay waxaan ku riyooday laba madaxweyne oo mid nabadii nolol ay wado midna isbaysiga mucaaradka ay wadaan oo sidii laba digaag ilkaha isku cunaya haye haan kulahayhe riyadaadisay u socoto ma digaagaa ilkalehay kula maree hadda warriyadaada waxaan ku soo xasuusta nin la yidhaahdo mustafa martin oo markii muuse biixi la doortay ingiriiska isku caleema saaray oo yidhi anaa madaxweynaha somalilan ah war anina ridiis may baa ka xasuusaday abdinuur darmaan markii abdiqaasim madaxweynenimo landoordi anina madaxweyne ahaa nambar afarka eri war cabdinuur maxamed axmed waa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada madaxweynena ma sheegan war maxaa u diiday inuu sheegtay yaa ka xiga war madaxweynuhu iska sheegasho maahan mawaalintiin waa doorasho aroo sheegasho haddii wax tarayso xidig ii saaraarbu waa sheeganayna shibnaga dheh argooyowow sheekh shaakir waxaa waa horuu ka noqoday shaakir soo khudbeeyo may baarey anoo ku hadlahaya madaxa xukuumaddii hore ee galmudug waxaan u tanaasulnay danta shacabka i dhibka waayahamba lagu haayay i midka hadda soo socda aawadiisa madaxweynimadii hilmaami war magaalada mandheera waxaa la yidhi isgaarsiintiina waa densan tahay wax dhaqdhaqaaqana kama jiraan xildhibaanadii ka soo jeeday gobolka waqooyi bari iyo shacabkiina waxay yidhaahdeen cabdirashiid janan ha naga baxo xanta siyaasadduna waxay sheegaysaa in la geeyey wajeer armaandheeyow odayga cabbaar bay qorraxda u daayaan markaa waxaan u malaynayaa xildhibaanadaa dowladdoodii ka soo hor jeestay markay xamar yimaadeen in dhabarka laga sii taabtay waan soo dhowaynaynaa faragelinta dowladda soomaaliya ee kenya ku samayday war waxa isbeddelka dowladdu ay ku samaysay waa ciidanka armacad kuwii hore dhusmareeb loo geeyey waa la bedelo kuwu kalaa la geeyey walle haram cadow howlaa kuu taalla horta niman anugu waxaan ogaa dowlad la doortay oo dalka ka shaqaynaysa dowladdii la doortaana doorashay ku tagtaa midii qori ku timaadna qorigay ku baxdaa maantana waxaan arkaa labadaas wax u dhexeeya baabuur sameecada inta lagu xiray laga dhex shiday heesihii guulwadaynta
guulaystayaalow heedha golato owradii sare xaggee gaari karayaan maxaa looga jeedaa war ahmed waranlow war mahayto dalkun tawradan isbedeli towrada tan barakaysan ee towrada tan barakaysan tilaawadii ay qaaday midheegne eebaagoo maday isaaqow siciid xarow inya ku maqlo tilaawadii adigoo leh madaxaaga ugu yaraan daqar waa ku aalli lahay warnimada waxaa la yidhi maskaxdiiyo garaadkiiya haddaan maanku taalinaynin mabaadiina aan lagu hagayn maamulkiiyo hawsha musuq maasuq lama waaye iyo waxaad masuugtaaye waana waxa martabada nabaday maanta saan nahay warwar mooshidi almajanuun fanuun haleri jiillayda maasada baryahan jeedi ma lahayn goortaasi jooja haddana waxay u jiidaane shacabkaa la jeebaynayaa meeluu joogaba eh jaajuusba jaajuuska kale waa u jirnahaya aribawe waxaa doontii aniin sheega runtinan ah hooyadii federaalka farmaajo waa geesigii federaalka maa tiri war ma odhan mana odhan doono warnimada waxaa la yidhi naqda ayaha doojiyiyo dhacarta jiilaal baxdiyo haddii kas dhumo adduun dhigaal iyo kayd lahaa qofkii dhab u fiirsado caqliga u dhalaaliyo dhismaha guud iyo micnaha siduu u dhadhaaban yahay dhexdiisa waxaa ku nool sidaanay u kala dhammayn guntiisa u dhaadhaco dhugmada aadmigu la qabo xigmada dhuux inuu yihiyo iimaanku u dhowr yaho ilaah dhowraha ka hela dhibkiisuna wuu yar yahay dhibkiisuna igu yar dhibkiisuna yar kulaha in dhibaato igu filan ee faraqaan ku haysta war dadkaani xamaal iyo xoolo kaydsiya yaqaaniine xil ma yaqaanin war warbaahinta imaaraadka carabta waxay qoraysaa in la joojiyo saldhiggii berbere imaaraadku ka dhisay war waa bawaalan dhalaamig afkoo iyoonay muqdishoon dhehaya ama shaqadiis mirooji may dhow war muuse hantaraab ma nabadii nolol baa kor ka soo hantaraabtay warmiya waxaa la yidhi koronafirus waxaa ka faa'iiday maxaabiis ku xidhnay dalka iiraan hadda maanta waa xabsiga laga sii daayey konton iyo afar kun oo maxbuus aryadaha war ma haysiina dhallinyaro ku xayiran giriigga iyo turkiga intii u dhaxaysa waxay dhaheen gafuurkaa noo duubano giriiggana uma gudbi karno turkigana uma naqa karno hadda tahriibayaasha meel dhexay ku go'doomeena garabkoora allaha galo cabdullow maxasan cumar baafaa kuu soo sheegay asagaa xuduudda ka soo hadlaayey war safiirka shiinaha soomaaliya u jooga wuxuu yidhi soomaaliya waxaan ka taageeri doonnaa ka hortaga koronafayras safiir shiina ka yimid karoona ka hortagiisa ma naqaan asagu yow noo keenin luushow koronafirus karonaha la sheegiyo kuhulshaha midkee daran laankii koronto gobata korjay karkaray kulli jaba bilaayu anoo karood ku dilmee qasan oo maqlaaya ayagoo hadda ka cusub yahaye see barii ka dhacay shiina iyo fakarka soomaali labaduba wax lagu faaraxiyo ma laha faa'iido warnamaya war mahaytaana madawiine lafta gareen waliba seeday diinsoor gabalka la leeye ciidankii diinsoor roogin godoodeena magaalada shalihii hirdeen maday isaaq madaxweyne lafta gareen diinsoorew aad meeldheer wax aaday ma ka taqaan ku darsadoo weliba diyaarad buu ku tegey siyaad safarow jira waana soo socdaa allaha soo aruursho soomaali aabbaheed aan maqli jira
war war ma haysiin baydhabo ciidamada ammaanka waxay ku qabteen nin jaakadii qaraxiis isku xidhay hubkiisii qoryihiisina ay u diyaarsan yihiin ayaa guri loogu dhacay ayay guriga ugu galeen war gantaalka aan weli qarxin xaggee baa lala maaganaa yaa kaasu dhimasho u xaydxaydahaya laakiin dad badan inuu galaaftow rabay wareedaa war ma haysaane xuutiyiintii ka dagaalamaysa yeman soddon iyo shan xildhibaan oo dowladda yeman ka tirsan bay toogasho ku xukumeen hayahe mashuutaa mahaas tegayo suuratumaa'ida ku akhrihaaya war shuutaha uga filan waa sheeca nimankiina dhegayso waxay ku eedeeyeen inay lacagtooda ku bixiyaan la dagaalanka xuutiyiinta warheeda nimayo war mahaysiine maraykanka iyo daalibaan waa kuwii daraad qatar heshiis ku kala saxiixda maantana donald trump wuxuu yidhi waxaan taleefanka kula hadlay hogaamiyaha daalibaan sheeko fiicanna waana dhex martay si fiicanna waa isku afgarannay waxaa se la yaab leheed maanta afayeenka daalibaanaa hadlay wuxuu yidhi maraykan waa heshiinay dhammaan ciidamada shisheeyena ma weerarayno laakiin kuwa afganistaan waa weeraraynaa war ciidanka afghanistaan waa muslimiine daalibaan ma waxay yidhahdeen dhiigga muslimkaa noo xalaala ka kalena waa naga xarimaya war taasi waa markhaati muuqda war anigu waxaa maqli jiray doonufaalay taqaanay daqartaa niman baa qur-aanka iyo sunnada qaata laga waayey niman baa u qildaya wixii qaadirmaanacay niman baa qof mu'min u qala qaabka xoolaha niman baa qarxinaya shacbigii qaaliga ahaa qorshayaal islaameed kuwaana u qasbayaane qandaraas kuwaa meelka qaba aan la qarinayn war maraykanka iyo daalibaan haddii heliyeen shabaabay maraykankana ma heliyaana dhiblayna dhaafo war waxaa la yidhi hadoon khayr kaa dhididay dheemanta u haysta iyo dhitada gurigiisa taal walaal dhuquryahay ku jirin baryana saxabada u dhigan tahriibna u marin dhimbilo dhulkaannaa buuxa oo nimcadu waa dhoobantee dharaankiiu xidho maryaha shaqada u dhalaanilow haddii qabku dhooqo galo damiirkaa sii dhinmo sharafka guud baa dhumo qofkii sida baa dhinto kaskaa dhaadhaa noqdo cilmiyo dhakraa aadmigo halkuu uga dheebsan lahaa dhibaato u luga qabto dabbaaldhuubshaa badane ha odhan anigoo dhakhtara miyaan dhagax jebi karaa shaqana u dhalaandhilow maalinba dhanka ay xigtiyo ka doondhoon dhinac ka doondoon dhinac kasta dhoorro wareera dhimbilow daadshahaan maqli jira war abwaanku hadoorsidayaatana takhaatiirta dhagax jibiye leeya jalo dhoobada ana dhagaxa isma weeye kii ka dhuuntoo dhibka diido dhaxalkuma lihid dhulka qoda hoos u dhaadhaca aynu dhareegne xaad uga reebe waryaha nabad dhulka lagu qotaa horta dalka ma ka jirtaa oo beera lagu fasho amniga ka shaqeeya
nagataga dhulkiina tacbade
aad dee maase yihiin saaxiibada kalema aan gudaha waxaan jecel lahay dhegaystayaal inaan intaasi ku soo afmiro barnaamijkii falaqaynta wararka rediyo cadaado ah si toos ah ugala socotay rediyo cadaado siddeed siddeed dhibic shan megaartis barnaamijka waxaa idiin soo saaray cabdifitaax soomani anigan waxaan ahaa mi ashraf karaama barnaamijkani mid kaloo ka qurux badan intaa ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaasi ammaan allah salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo heestii bilowga barnaamijka idin ballaqaaday ayaa idinka tegayaa subax suuban
xaggaa lagu shiray intaa lagu shiray beri baa la shiraa badanaa shiraraan wax tarin badanaa
xaggana waa been tana waa been sanadkaa been oo badanaa meelaan wax taray badanaa xaggana waa been itana waa been sanadkaa been oo badanaa meelaan wax taray badanaa
xaggana nabadoon intana nabadoon sanadkaa nabadoon badanaa nabadoon dowladida badanaa xaggana nabadoon intana nabadoon sanadkaa nabadoon badanaa nabadoon dowladida badanaa
Agana waa calan, intana waa calan, sanadkan calamadu badanaa. Maalin meel la suray badanaa. Agana waa calan, intana waa calan, sanadkan calamadu badanaa. Maalin meel la suray badanaa.
xaggaana xildhibaan intana xildhibaan sanadkan xildhibaan badanaa xildhibaan ku hore badanaa xaggaana xildhibaan intana xildhibaan sanadkan xildhibaan badanaa xildhibaan ku hore badanaa
xaggana brofesor intana injineer sanadkan titoradu badanaa xaggana farmashiye intana farmashiye sanadkan sheebaar badanaa daawaan wax tareen badanaa
حقنا وفنان انتنا وفنان سند كان مؤلف بدنا وحفلات كان بدنا انتنا وفنان حقنا وفنان سند كان مؤلف بدنا وحفلات سند كان بدنا
xaggana qurba joog intana qurba joog sanadkan qurba joog badanaa qurba joog xildoon badanaa xaggana qurba joog intana qurba joog sanadkan qurba joog badanaa qurba joog xildoon badanaa
agaa lagu dilay intaa lagu dhacay sanadkan dembiyadu badanaa waa ku daba joognaa badanaa agaa lagu dilay intaa lagu dhacay sanadkan dembiyadu badanaa waa ku daba joognaa badanaa
حقنا وقرون انتنا وادك سنة كان تجوره بدنا حسوران لا أركي بدنا
waa deked intana waa garo sanadkan cashuuruu badanaa cashuuraan la arkay badanaa sibira wax kale badanaa guryiga raadiyey qurbajoog hildoon badanaa waa ku daba joognaa badanaa